asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan kusoo dhowaada warka habeen qodobada caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta khudbad taariikha u jeediyey labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne hore shariif sheekh axmed oo sheegay in dalkan aysan marnaba ka dhici karin doorashooyin qof i coda taliyihii qaybta galbeed mooshin oo xilkaasi ku wareejiyey taliyaha cusub ee qaybta galbeed saraakiil iyo askar iyo dad loo soo xirxiray dagaalkii maanta ka dhacay muqdisho taliyaha cusub ee saldhigga garoonka diyaarada aadan cadde ee magaalada muqdisho oo maanta xilkaasi la wareegay kadib munaasabad ka dhacday saldhigga garoonka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen markaasi sabti ah axad ayaa soo gelaysa labada nofembar warkii oo dhan madaxweynaha soomaaliya maanta waxa uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka horjeeday labada gole ee baarlamaanka soomaaliya waxaana warbixinta warka eegayo waryahayaga joolo shaakir
waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu nagu garab galo dhammaanteen kamiro dhalinta xilka aynu u dhaaranay dhammaanteen walaalayaal soomaaliya inta aqalkan fadhida ayay maanta hiilo uga baahan tahay waxaad ugu hiilinaysana dan yaroo adiga maanta aada leedahay ma aha mid yaroo mid aan mid aada raalli ka ahayn ama aada necab tahay oo leeyaho diidaysid ma aha jiilasha soomaaliyeed oo maanta jooga meel kastoo ay ku nool yihiin iyo kuwa mustaqbalka imaan doona dhalan doona ee weli aanan dhalanin siday u noolaan doonaan ayaa ilaahay wuxuu fursad inoo siiyey dhammaanteed mustawa kasta aan mas-uuliyadda ka jeedino inaan go-aanino intaasi kadib cod gacantaaga ayaa loo qaaday codsi buu soo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoona keliya ay diideen labiiyo toban xildhibaan halka badi xildhibaanadu iyo labada gole ee baarlamaanka ay ogolaadeen siduu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe xildhibaanadii sharafta leh taas haddii liigu diiday codsiga madaxweynaha inta ogol gacantaa taagan dejiya dejiya dejiya haa dejiya ah fadhiiso inta diidan inta diidan gacanta ha taagan inta diidan gacanta ha taagan hana tariyo dejiya dejiya dejiya dejiya inta ka aamustay inta ka aamustay inta ka aamustay gacanta ha taagan kooranku wuxuu ahaa boqol sagaashan iyo saddex aamus aamus ma jiro labaiyo toban qofooda diiday boqol siddeetan iyo kow ha ogolaadeen sidaas daraadeed codsigii waa la aqbalay waana ansax fadhiga maanta waxay noo xiran yahay
joolo shaakir dalsan t v xarunta villa hargeysa muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa sheegay in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo coda sida uu doonayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo maanta wariyaasha kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xaalada guud ee wadanka arrimaha siyaasadda amniga iyo doorashooyinka madaxweyne shariif ayaa hoosta ka xariiqay in xilligani aanay dalka ka qabsoomi karin doorasho qofi coda iyadoo filla soomaaliyana sidaasi doonayso waa ka madaxweyne shariif oo arrimahaasi ka hadlaya
arrimaha doorashooyinka haddaan sii aadno magaalada muqdisho oo baysu ah dowladda markay ugu yar tahay afar degmo ayaa xihan saa ogtihin waxay u xihan yihiin dowladdaoo dhahaysa kaamara xira iyo shabaabkao dhahaya ma xiri kartiin laba degmo aan idiin soo qaadanaa midna waa degmada kaxda degmada kalena waa degmada heelwaa meel marka degmooyinkii kaamara lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabana ma isleedihiin arrintaas waxaan isleeyahay waxaa ka fiicneed waxaa dhumay focuskii ama wixii muhiimka ahayaa dhumay waxaa muhiimka waxaa waaye laba shay wada jirka ummadda iyo wada socodkeeda iyo amnigeeda ilaso labadaas haddii dowladda hadda jirta ku mashquul lahayd maanta waxaan aaminsanahay meel weyn ay gaari lahayd cid walba oo soomaaliya iyo cid kastoo soomaalida jecel leh waxay uga heli lahayd taageero marka eh, ujeeddadu waa intaas waxaan rabnaa inay usoo laabtaan dariiqa saxda ah waxaan rabnaa inay talada miiska soo dhigaan maxaa yeelay waa lay doorto kifaaya ma ah sida laysku doortana waa ogna Eh, in lagu doortana xakuuma siinayso inaad ku takrifasho awoodda dowladnimo kuma siinayso marka magaaladii aan wada joognay oo caasimadda ahaad ayaa maanta waxaa isku dilaya ciidamadii dowladda magaaladii maanta aan wada joognay ayaa markay ugu yarta afar degmo wada xiran yihiin annaguna waxaan ka hadlaynaa wuxuu diidan yahay hebel one man one vote hor one man one vote meeshaa ma yahaale amniga aan sugan oo argagixisada dalka aan ka difaacno oo dalka maqanoo la boobayo sidii loo celi lahay aan ka shaqayno oo ummadda kala tagtay sidii laysugu soo celi lahay aan ka shaqayno oo aan ka shaqayno dastuurkan inaan dhammaystirno inta geesaha ka istaagno dastuur ummadda mideeya oo danadaa ka shaqaa inuu noqdo taliyihii xilka laga qaaday ee qaybta galbeed ee booliiska gobolka banaadir ayaa maanta xilkaasi ku wareejiyey taliyaha cusub ee qaybta galbeed siday ku waramayso wariyahayaga faadum wiilo mar kale ayuu dib ula wareegay xilkii horey uu isaga wareejiyey wuxuuna kala wareegay taliyihii markaas uu ku wareejiyey shaqsigan ka hadlayana waa gaashaan la dhexeeya yaasiin nuurqayr iyo yaasiin ganay haddana waa taliyaha booliiska qaybta galbeed xil wareejintan waxaa ku sugnaa dhammaan saraakiisha saldhigyada galbeed iyo taliya xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaan la dhexe shucayb yaasiin ganay in muddaha ayuu kasoo shaqeeyay taliskan iyadoona uu sheegay hadda inuu halkeeda kasii ambaqaadi doono mas-uuliyadda adag uu qaranka u igmaday bulshadan ugu adeegi doono si ay hufnaani ku jirto taliyihii ka horreeyey ayuu kaga mahad celiyey muddadii uu shaqaynayay dhinaca kale tali yaasiin ayaa carabka ku dhuftay in xilka sidiisaba uu yahay qori isku dhiib haddana waxaan u taaganahay ayuu yidhi sidaan ugu soo dhalaali lahaa mas-uuliyadda la ii igmaday kala wareejinta xilalka kadib waxaa hadlay taliya xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaalla dhexe shucayb labada bisha kuwi tobanaad waxaan xilka u kala wareejinaynaa labada taliya qayb Eh, midna xilka la wareegaayo midna xilka wareejinaayo Eh, sideedaba xilku waa mas-uuliyad waxaan leenahay walaalkayn emotion taliyaha qaybta ee halkan xilka wareejiyey Eh, waxaa lagu dhiibay adigana mas-uuliyaddii laga qaaday mas-uuliyad kalea lagu dhiibay waxaan leenahay ilaah ku barakeeyo walaalkayna xilka yimidna waxaan leenahay meeshan kuguma cusbo Eh, sideedaba xilku waa mas-uuliyad waxaan leenahay marka eh, oo kugu ducaynaynaa inuu ilaahay waajibaadka culus lagu saaray mid kasoo baxayna ilaahay kaa dhigo waxaan leenahay marka ilaahay kuu fududeeyo faaduma cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho saraakiil iyo askar waxaa loo soo qabtay dagaal maanta ka dhacay bartamaha magaalada caasimada ee muqdisho dagaalkaasi uu u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku guda jiray fulinta howlgal lagu burburinayo goobo oo ay deganaayeen dad shacab ah kuwaasi oo kala hore dowladdu amar ka soo saartay inay ka baxaan dadka halkaasi degan maadaama dhulkaasi uu yahay dhul dan guud ah waxaana dagaalkaasi dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyaadka ah la sheegay in loo soo qaboobtay shakhsiyaad ka tirsan ciidamada dowladda oo saraakiil iyo askar isugu jirta afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo shaqaaqadaasi ka warbixiyey ayaa arrintaasi u sheegay maanta wariyaasha taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nolol wadaagga bulshada soomaaliyeed oo gacan siinaya maamulka degmada si loo bixiyo waddooyin ayaa waxaa soo weeraray koox gaar ah oo heebaysan kuwaas oo shaqadii qaranka loo haayay ka hor yimid Ee, waxaana la soo qabtay ilaa labaiyo toban maxbuus oo ku xidhan saldhigga kan ee aynu joogno oo la rabo afar iyo labaatan sac gudahood in horgeyn loo sameeyo maxkamaddana la waafajiyo waxaan rabaa inaan halkan fariin adag ugu diro ka sokow maxaabiistan maantay sharciga la waafajinayo ee, annaguna la yaabay nagu noqotay in labada nofembar labada kun afar iyo labaatanka askari askar isugu jirta saraakiil saraakiil xigeen labisan dareeska dowladda halkii ay u adeegi lahaayeen ummadooda soomaaliyeed inay ka hor yimaadaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo waajibaadkooda shaqa gudanaya awaamiirna u qaba inay fuliyaan waajibaadka sharciga ah ee hor yaalla waxaan rabaa inaan digniin u diro guud ahaan cid walba gaar ahaan ciidanka qalabkiisa sida qaybihiisa kala duwan waxaa waxaa mamnuuc ah waxaa mamnuuc ah in askari noocuu doona ha ahaado sarkaal derajaduu doona ha xirto waxaa mamnuuc ah sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida inuu ku lug yeesho ka hor imaasho sharciga fulinta ama howlaha uu ciidanka booliiska soomaaliyeed hayo qof walba oo wax tabanaya muwaadin soomaaliyeed heer kasta uu yahay hadduu askari yahay hadduu sarkaal yahay hadduu madax yahay hadduu xildhibaan yahay hadduu maamul yahay hadduu guddoomiye degmo yahay cid walba oo cabasho qabtaa waxaa u furan inay saldhigga booliiska ugu dhow tagto ka cabato maxkamadda tagto gudbisato xerlaalinta la kulanto laakiin maantay kuma aanan fikiraynin shakhsi intuu hub soo qaato in askar booliisa labisan waajibaadka qaranka ku hor jirta uu xabad kala hor yimaado taasna waxaad ka daawan doontaan caddaymaheeda iyo sida maxkamadda loo horgeyn doono taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayadoo la fulinaya awaamiirta taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee waxaan u digaynaa qof walba uu yahay ee mana jirto shaksi loo ogol yahay intii qori soo qaata inuu bulshada dhexdeeda ku dagaalamo wuxuuna qaadi doonaa mas-uuliyadda ka dhalata xabadda uu asaga aabbaha u yahay ee goobta uu ka bilaabo haddaad dhib qabto tabasho qabto waddada la furaayo dhulka laysku haysta tabasho ka qabto waxaa kuu furan saldhigga booliiska inaad tagto aad dacwooto maxkamadda tagto xerlaalinta gudubsato si sida xeerka uu qabo labada intaad samay weysa haddaad qori soo qaadato ee ciidanka booliiska soomaaliyeed aad kala hor timaado waxaad wajihi doontaa mas-uuliyadda wixii goobtaas ka dhacay hantida burburtay nafta go'day inaad adiga mas-uul ka noqon doonto
warkii habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartan dhegeysataa ee caawa nageynta warkankiisa xiga intaynu dib ugu kulmi doonno akhyaarta sharafta leh waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo khayr nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel